أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballantiinnu waa inaan isku kaashanna faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga afariy labaatanaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh casaam abuuyaxya
هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وعين كسر شني منظومة المغازي أحمد البدوي وسكلها سجارهان وعين وسيدا شرني غزودي وينيد أوحد آخر كيدينا waynu maraanay waxay noogu dambeysay ninkii la oran jiray sakhr ibnu xarb oo abuu sufyaan ku caanbaxay markii dambena muslimay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raadiyey inuu nool yahay in kale bacdamaa la faafiyey inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam geeriyooday oo la dilay cumar baana u jawaabay radia allaahu canhu sin hore usoo marnay oo yidhi rasuulku waa nool iyo codkaagana hadda waa maqlaya kadib abuu sufyaan wuxuu yidhi hadday sidaa tahay sanadka soo socda ayaa waxaa ballan inoo ah beder baa ballan inoo ah halka aynu isugu nimaadno oo dagaal saddexaad aynu isugu nimaadno maadaama dagaalkii koowaad ee weynaa uu beder ahaa kii labaadna uu ahaa uxud ku saddexaad baa inoo ballana ayuu yidhi kadibna intaa markuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusoo awau jawaabay sidaynu hore usoo marnay oo yidhi waqaala almowcid ballanku waa ballanka aad tidhi weeyaan kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin caskariya ayuu ahaa oo qiimeyn kara ninkani inuu u beenguurayay in kale si markaa la ogaado nimankani beenguur sameynayaan in kale ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam rag diray la yidhi soo muraaqabeeya nimankaasi inay guureen oo ay toos u guureen iyo inay noo beenguurayaanay rabaan inay magaalada madiine hore usii galaan nimasha lagu dagaalami uxud aynu sheegnay dhowr kilomitr inay u jirto magaalada madiine ay u jirto ciidankii muslimiinta ee saxaabada uu rasuulku watayna waa kii jabka uu gaadhay tiibu markaa sheekhu raxmatullaahi caleyhi inoo sheegaya leey markaa sheekhu raxmatullahi caleyh wartaqabuu in yajnubuu fahum quful aw yusrijuu fahum litaybata nusul wartaqabuu way muraaqabeeyeen oo muslimiintii ayaa fiiriyey gaaladii iyo cadowgii oo maxay fiirinayaan ma waxay rabaan maka inay ku laabtaan mise waxay rabaan inay magaalada madiine ay u guuraan waxay fiiriyeen marka in yajnubuu haddii ay garab qaadaan fardaha iyo gaadiidka ay wataan fahum iyagu quful waa qaar laabanaya weeyaan waa jamcu qaafilin weeyaanoo macnaheedu waxa weeyaan haddii la arko nimankaasoo fardihii ay wateen intay ka degeen garab galay oo awrtii rartay haddii la arko waxay daliil iyo calaamad u tahay inay maka ku laabanayaan bay daliil iyo calaamad u tahay aw isrijuu ama inay kooreysteen oo hadday kooreysteenna fahum iyagu nusulun weeyaan waa qaar u yaacaya oo u degdegaya liayba ilaa ayba dhinaca madiina ayay u degdegayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam raggii uu diray oo la yidhi cali bin abi aalib buu ahaa culimada qaarna ay yidhaahdeen mee sacd bin abi waqaas ayuu ahaa wuxuu ku yidhi ciidanka abu sufyaan uu dhaqaajinayo orodoo fiiri oo hadday awrta ay fuulaan ay rartaan fardahana ay garab qaadaan oo aanay kooraysanin nimankaasi way laabteene warka ii soo celi haddii laakiin farda ay kooreystaan ay fardaa fuulaan waxay u socdaan magaalada madiina ayay u socdaan waxaanay rabaan inay maxasta iyo magaalada inooga dheereeyaan ayay rabaanay isna haddaad saa aragtid war degdega ii soo celi rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay ayay saxaabadii ku dhaqantay kadibna nimankii waxay arkeen iyaga oo fardihii ka dhigay qaar aan kooreysnayn oo iska socda awrtiina rartay kadibna waxay ogaadeen inay u laabteen dhinaca maka u laabteen saasaana isaga soo laabteen wartaqabuu way muraaqabeeyeen oo way ilaalaysteen muslimiintii gaaladii se u ilaalaysanayaan in yar- in yajnubuu hadday garab qaadaan farda fahum gaaladu quful ay qufulun raajicuun macnaha waa qaar ka laabanaya daybo oo maka u laabanaya aw yusrijuu ama hadday kooreystaan fahum iyagu nusulun waa qaar u degdegaya litaybata daybo u degdegaya weeyaan maanaa waa qaar weerar cusub inay qaadaan rabo weeyaan kadibna waxaa dhacday tii ahayd inaanay kooreysanin baa dhacday وبأبي مر بعد بن عمر وهو الذي رماه خالق البشر مسلسلا سديان فاستقاه والسقي عنه ملك نهاه هلك الشيخ رحمة الله عليه وحا وكجليا قصة أما لبا قصة وعلماء السير أي وريان xaqiiqadeeda sheegaya oo caddayn karana aysan jirin laakiin hore waxaynu soo marnay culimaa si yar inay wariyaan qisaska hataa haddii dacfi ku jiro inay wariyaan labadaa qiso waxay ku saabsan yihiin mid wuxuu ku saabsan yahay ninkii la oran jiray ubay ibnu khalaf aljumaxi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe mar uu dhaawacay oo dagaalkaas uu ku dhaawacay ninka labaad qisada labaadna ay ku saabsan tahay abujahal bay ku saabsan tahay labada qisana waxaa wada arkay saxaabigii cabdullaahi ibni cumar ibnu khadaab ayaa wada arkay qisada hore waxay leedahay wuxuu tegay cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu isaga oo keligiiya cidina aanay la soconin ayuu xabaalaha baqiic uu tegey kadibna wuxuu arkay ninkan abd ninkan la yidhaahdo ubay ibnu khalaf la yidhaahdo oo xabaal ka soo baxay ayuu arkay oo silsiladaysan oo haraadan oo surmiyoo qayrinaya ayuu arkay kadibna wuxuu la hadlay cabdullaahi ibnu cumar ayuu la hadlay yaa cabdullah yaa cabdallah ayuu ku yidhi cabdullaahiyo marka wuxuu leeyay cabdullaahi ma garanayo ma magacayinbaa magaca waafaqay mise u ii garanaya ma garanayo marka wuxuu igu yihi war biyo i waraabi war war haraad baan ahay biyo i waraabi ayuu leeyahay kadibna waxaan isiri buu yihi markaa ninkan haraadan ee rafaadsan biyaa waraabi markaan biyihiisiri u dhiib nin daba ordaaya ayaa ka daba yimi wuxuu ihi buu yihi biyo ma siin kartid kadibna meeshii iyo godkii uu ka soo baxay ayuu ku celiyey lilcibra ayay culimadu u wariyaa qisadu hadday doonto daciif ha noqoto laakiin waxay leedahay cibra ayay leedahay waana cadaabano ciqaaban weeyaan oo gaalnimo ku geeriyooday qisada labaadna waxay leedahay abujahal ayuu soo maray cabdullaahi ibnu cumar meeshii ku geeriyooday ayuu soo maray isagoo haddana keligiia isagana xabaasha ayuu ka soo baxay oo cabdullaahi buu soo aaday isagoo isaguna haraadan cadaabanna oo aada weliba dhibaato badan ay u haysato isagana in biyaa uu siiyo waa loo diiday meeshiina haddana waa lagu celiyey labada qiso oo sanad ahaan aan ansixin laakiin cibro leh ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi uu rabo inuu meesha inoogu sheego wa mara wuu soo maray bacdu intaa kadib macnaa bacda uxudin ayuu soo maray ibnu cumar ibnu cumar ayaa soo maray biubayin ninkii ubayi la oran jiray ubay ibnu khalaf ayuu soo maray wa huwa ninkaasina alladii kii weeyaan ramaahu uu gamay khaaliqu lbashar basharka midka uumay ayaa gamay rasuulka ayaa gamay oo waran yar ama leeb yar u haystay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jirkiisa meel ka banaanayd uu ku tumaatiyey kuna duray tii baanu u geeriyooday marka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala gamay wuxuu uga jeedaa sheekhu falkan uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu abuuray ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa abuuray falkan haddaanu alla abuuri lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma awoodeen ilaahayna qur-aankiisa uu ku leeyahay markii gaalada laga waramayey in la gamay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa saasu markaa sheekhu uu uga jeeda wa biubayin umarna wuu soo maray ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar ayaa soo maray bacdu intaa kadib bacda uxudin biubayin buu soo maray wahuwa ninkaasina jumla ictiraadiya la idhaahdo warkay soo kala dhex gashay alladii midkii weeyaan ramaahu uu gamay khaaliqulbashari basharka midka abuuray uu gamay musalsalan isaga oo silsiladaysan ayuu soo maray sadyaana oo aada u ooman oo oon daran uu hayo fastaqaahu biyo ayuu ka dalbadayo iwaraabi ayuu ku yidhi wasaqiyu saqyigii iyo waraabintiina malakun malag baa nahaahu u diiday canhu cabdullaahi u diiday oo cabdullaahi wuxuu ku yidhi macnaa ma waraabin kartid ayuu ku yidhi marka malag ayaa intuu ka daba yimi xabaasha mar ka soo baxay uu qabtay uu ku yidhi biyo ma sii kartid ninkan cadaabkiisa ayuu ku jirayaa marka waxay qisadu macnaha daliil u tahay ubay ibnu khalaf inuu gaalnimo ku geeriyooday haddana qabrigiisa uu ku cadaaban yahay qisadu iyo ansixin laakiin asal ahaan ninkaasi qabrigiisa ayuunbuu ku cadaabay wa mara wuu soo maray aydan sidaasoo kale cabdullaahi baa mar labaad soo maray biabi jahlin ninka abujahal la oran jiray ayuu soo maray ladaa badrin cinda badrin bader agteeda ayuu ku soo maray oo mar labaad uu ku soo maray bihi adara isagoo ka dhib badan kii hore oo dhibaato badan ay haysato laaciju sadaa oon daranna uu aada u gubaayay macna waa mid gubanaya oo oon gubaaya isagoo ah ayuu soo maray isaguna saasoo kale ayuu biyo u weydiistay kadibna waa loo diiday qisaduna waxay leedahay markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray oo amar uu ku bixiyey inaanu qofna keligii aanu safrin oo ficlana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahiyey in qofku keligii uu safro wuu nahiyey bal laba qof oo keligii inay safraan ayaa manhi ah oo labada qof keliya waxaa loo diiday waxa weeyaan hadduu midkood wax noqdo midka kale aala xuun qabanayo marka ugu yaraan wayn ugu yaraan saddex mana in lagu safra uxud qisadeedii halkaas ayay ku dhammaatay laakiin waxay leedahay cibar ayay leedahay cibarkaas iyo duruusta laga qaadanaya waxaa ka mid ah shu'mu lmukhaalafa wa suu'ihaa qofku ama ciidanka dagaalamaya haddii awaamirtii la siiye uu khilaafo dhibaatada iyo musiibada ay leedahay ayaa laga qaadanaya oo qofku haddii wixii laga reebay uu ku dhaco ama meeshii la amray inuu fadhiisto uu fadhiisan waayo musiibaa ka dhalanaysa de waxaanu soo marnaynaa nimankii rumaadda ahaa markay khilaafeen amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi xataa hadday haaduna kala dafayso ayaan meeshaa laga soo degin musiibadii ka dhalatay waynu soo marnay waa toddobaatan saxaabi iyo ka badan inay ku geeriyoodeen kuna shahiideen ayaynu soo marnay waxaa kaloo laga qaadanayaa dembigaa qofkuu ku dhacay iyo nahyigaa uu ku dhacay musiibada ka dhalataa inayna ahayn mid isaga ku khaas noqonaysa inaanay ahayn ee ay tahay mid camimasa dad kale gaadhaysa oo dadka oo dhan camimasa inay tahay ayaa iyadan laga qaadanayaa oo waa konton saxaabi waxaa meesha la saaray kontonkii saxaabina haddii tobaneeye wax ku dhow ay meeshii ku hadheen kuna shahiideen waxaa mukhaalafada sameeyey maxay tahay markaas waa afartaneeye weeyaan toddoba boqol oo ninna meesha way ka dagaalamayaan toddobadii boqolee nin ayaa waxaa saameysay mukhaalafadii ee afartaneeyahaasi ay sameeyeen ayaa saameysay mar kasta oo dad ay dunuub galaanna dunuubta ay galaan waxay saameynaysaa musiibada ka dhalata dad kale oo waxba aan galabsanin ayay saameynaysaa ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war ka digtoonaadoo iska ilaaliya musiibo iyo fitno musiibada ka dhalata aanay ku gaar noqonhaynin ciddii samaysay keliya cid kala saameynaysa soomaalidu waxay ku maamaadaa dad munaafiqsaday muumin baa ku gubta ayay yidhaahdaan macnaheedu waxa weeyaan dembi uu galay nin munaafiq ayaa musiibadii ka dhalataa waxay caamimaysaa qof mu'mino isaga dembiga aan gelin ayay caamimaysaa xikmada iyo dersiga labaad ee qisatu uxudin laga faa'iideysanaya waxa weeyaan alxikmatu fii nasri lmuslimiina mara wa haziimatuhum maratan ukhraa xikmada ku jirta in dadka muslimiintii marna ay guuleystaan marna ay guundaraystaan oo laba sanoo isku xigta ayaa waxaa kala dhacay beder iyo uxud ayaa kala dhacay bederna guusha waxaa la caraabay muslimiinta ayaa la carooday guundaradiina waxaa guudka loo saaray gaaladii qureysheed ayaa guudka loo saaray uxud oo ka dambeysay oo sanadii labaad dhacdayna ama saddexaad dhacdayna markii loo fiiriyo bederna waxay kala dambeeyaan maxay hal sanay kala dambeeyaan haddii hijiro lagu fiiriyana waa sanadkii saddexaad weeyaan waxaa dhacday in musiibo ay dhacdo haziimo ay fuusho muslimiinta ay fuusho ayaa dhacday xikmad baa ku jirtay leeyihin culimadu xikmadda ku jirtana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamay waxyaalaha ku jirana waxaa ka mid ah in dadku ay kala baxaan oo ninka saadiqa ah iyo ninka dacwadan uu sheeganaya iddica ay ka tahay inay kala baxaan waa xikmadda ku jirta weeyaano waliyumxis allahu aladiina aamanuu ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sameynaya mararka qaarkood inay muslimiintu ay jabaan waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weeyaan xilliga noocaas oo kale ninkii munaafiqa ahaa ee daahiran kaa tirsanaa laakiin qalbiga kaala jirin ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kusoo daahirinaya oo waxaynu soo marnay oo dagaalkan wuxuu dhexisa kusoo marnay nimankii munaafiqiinta inay yidhaahdeen low kaana lana min alamri shay-un maa qutilna haahuna dhinaca kale waxaa ku jirtay leeyihin culimadu haziimooyinka dhacaya ee rasuulka weliba salawaatu rabbi wasalaamu calayh ku dhacaya oo ciidankii uu hogaaminayay ku dhacaya waxaa ku jirta rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu musharac uu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala maalin walba rasuulkiisa wuu hiilin karaa guushana isaga ayuu siin karaa laakiin guusha haddii maalin walba la siiyo waxay noqonaysaa guul uu ku helay nebinimada iyo rasuulnimada uu ku helay ciidanka muslimiinta ee la rabo inay diinka ilaahi tabaaraka wa tacaala difaacana ciidanuu mar walba nebi hogaaminaya ma noqonayaan ciidanuu rasuul hogaaminaya ma noqonayaan ee waxaa loo baahayay inay noqdaan ciidan asbaabtii ay ku guuleysan lahaayeen lasii baro qabla intaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jeeriyoonin waxaa la barayaa marka maxay tahay in marna la jabi karo marna la guuleysan karo dagaalkuna uu yahay wadaamaysi ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay qisada dhexdeeda wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa maalimo maalimahaasna waxaanu warwareejinanaa dadka dhexdiisa ayaanu warwareejinanaa yowmun laka wa yowmun calayk maalinna adaa guuleysanaya maalinna adiga ayay kugu fadhiisanaysaa waxaad helaysaa markaa shalay toole haddaad guuleysatay asbaabtii aad ku guuleysatay baad helaysaa haddaad guundaraysato maantana maanta asbaabta aad ku guundaraysatay ayaa kuu soo baxaysa hadhow toole waxaad noqonaysaa marka nin ilaashada asbaabaha nasriga ilaashada ayaad noqonaysaa dhinaca kalena ka digtoonaada asbaabta keenaysa haziimada iyo guundarada keenaysa ayaad noqonaysaa xigmadda ku jirtae kale ama darsiga saddexaad ee ku jira waxaa weeyaan bay culimadu leeyihin تأخر النصر يستوجب مراجعة المسلمين نفوسهم dadka muslimiintii markay jabaan mar kasta waxaa ka dhalanaysa inay dib isugu laabtaan oo dib isugu muraajaceeyaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u tadarucaan oo ay ilaahay tabaaraka wa tacaala isku dhuldhigaan ogaadaanna awoodda ilaahay shalay inay ku guuleysteen maantana awoodda ilaahay tabaaraka wa tacaala inay ku guundaraysteen hadday sidaa tahay marka oo awoodda ilaahay mar walbay hoos taagan yihiin iyo u tadarucayaan allaha awooddiisu ay siday doonto u dhiganto wixii uu doonana sameeya ayay u tadarucayaan waxa kale oo darsiga oo iyana ku jirta waxa weeyaan ibtilaau lmuslimiin waa rafcun lidarajaatihim weeyaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dad ilaahay tabaaraka watacaala inuu shahaado ugu talagalay uu siinayo meesha uu ku siinaayana waxyaalaha ay ku helayaan waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ee meesha ka dagaalamayay ay jabaan jabitaankaasaa ilaahay tabaaraka watacaala ku arsaaqaya shahaadu ku arsaaqaya meeshaasaa waxaa la rabaa in laga diyaariyo darajaadkii aakhire ay heli lahaayeen ayaa laga diyaarinaya oo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegayo waxyaalaha loo jabayo waxaa ka mid a wayatakhida minkum shuhadaa ayaa ka mid ah in dad shuhadaa laydinka samaysto oo laydinka doorto marka asbaabaha hazimada keenaya ayay ka mid tahayba oo ilaahay baa tabaaraka watacaala diyaarinaya dad muslimiina darajaad inuu siiyo asbaabtay ku heli lahaayeen baa meeshan ku jirta meeshan waxay ku jirta in dadka muslimiinta ay jabaan kadibna shahaadadii meeshaas ay ka helaan waxaa kaloo ka faa'iidaysanana shahaadada lafteedu inay tahay cala almaraatib qofku darajooyinka uu raadiyo meesha ugu sarreysa inay tahay oo maraatib alawliyaa haddii la fiiriyo ninka shahiiday markii laga yimaado ninka sadiiq sidiiqa iyo nebi alle uu doortay markii laga yimaado darajada saddexaad ee soo xigta maxay tahay waa darajatu ashuhadaa weeya iyadana meesha ayaa laga diyaarinayaa oo ilaahay tabaaraka watacaala uu diyaarinaya waxaa kaloo duruusta ku jirta waxa weeyaan ay leeyihin culimadu iijaad ullahi caza wajala alasbaab lihilaa- lihalaaki alkaafiriin waxaa ilaahay tabaaraka watacaala diyaarinayaa jabka laftooda lafteeda uu ka diyaarinaya in cadowga ilaahay tabaaraka watacaala uu halaagi doono oo suu halaagaya waxay leeyihin culimadu markii ciidankan muslimiintu ay jabaan oo guundara ay soo gaadho oo dhibaato ay timaado gaaladii way qooqaysa markay qooqaanna way kibrayaan hadday kibraanna waxay la imanayaan kufri iyo baqyi iyo duqyaan iyo kibir iyo amarku taagleyn ay ku amarku taagleynayaan awliyada ilaahay tabaaraka watacaala ay ku amarku taagleynayaan hadday saasii dhacdana man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ayaa dhacaysa nin weli ilaahay tabaaraka watacaala la coloobay muxuu la coloobay ilaahay buu tabaaraka watacaala la coloobay waxay soo jiidanayaan markaas qadabkii iyo cadhadii ilaahay tabaaraka watacaala ayay soo jiidanayaan qadabkii iyo cadhadii ilaah hadday timaadana maxaa imanaya oo soo degdegaya halaagii gaalada ayaa soo degdegaya qur-aankana lagu sheegayo waxyaalaha u jabteen uxud waxaa ka mid a yamxaqa alkaafiriin ayaa ka mida buu ilahay tabaaraka watacaala leeyay macnaha walyamxaqa alkaafiriin soo gaalada ilahay tabaaraka watacaala u tirtiro waxaa isweydiinla marka gaaladan la leeyahay waa la tirtirayaa la leeyahay waabay guuleysteena lama tirtirina waa sidee kol haddii ay guuleystaan qooqan iyo kibirkan baa wuxuu noqonayaa sababkii iyo asbaabtii lagu baabiin lahaa ayuu noqonaya duruustaas iyo duruus kale oo la mid ah ayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa qisatu uxudin ayaa laga faa'iidaysanaya inteeda badanna ilaahay tabaaraka watacaala uu ku sheegay qur-aanka ayuu ku sheegay gaar ahaan suuratu al cimraan ayuu ku sheegay oo hore waxaynu soo marnay qisada bilowgeedii markaynu bilaabanay in culimada qaarkood ay yidhaahdeen ilaa lixdan aayadood wax ku dhow oo suuratu al cimraan ka mid ah ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ku soo dejiyey qisadan iyo qaswadan cajiibka badan leh ayuu ilaahay tabaaraka watacaala ku soo dejiyey cibrana way noqotay waarta oo lagu waariyo suuraddaas ayay noqotay inta aynu ku dayno maanta darsigeenna subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال